الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام يوم واحد كل ولا برامج على mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal qodobada barnaamijka galabta ku dhagaysan doonteen waxaa qaybanka xildhibaan ka tirsan xildhibaan soo badbaaday qaraxa loogu taagaaritisa kaasoo ka tirsan xildhibaanada faraha shacabka baarlamaanka soomaaliya kulan magaalada kismaayo waa soconaya madaxweynahooda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxda jubbaland waxaad kaloo ku dhagaysan doonteen boqolaal kun oo qof oo ka barakacay dagaallo ka dhacay dowladweynaha soomaalida etoobiya wasiir kiile oo la kulmay wasiir xudunta arrimaha dibadda ee dalka finland waxaad kaloo barnaamijkaad ku dhagaysan doontiin galabta iyo maamulka badani oo soomaaliya xubno ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay gobolka galguduud waxaad kaloo barnaamijka aad ku dhagaysan doontiin wasiir kiile oo ka jawaabay eedamay u jeediyeen golaha shacabka soomaaliya diyaarada dagaal oo mar kale duqaymo ka geeyay koonfurta gobolka mudug faafaahda barnaamijka waxaan ugu haynaa doortaagay kol ugu taageeraya musharaxa cabdicasiis lafdare gobolada baydhabo iyo dadkaayo qofka al-shabaab faafaahda barnaamijka xaguu maraya khilaafka u dhexeeya madaxda maamulka galmudug warbiin ayaan kaga haynaa qodobadaasi waa qodobo ka mida qodobada barnaamijka galabta ku dhagaysan doontiin anigoo mahad ayaa soo saaray iina warramaya barnaamijka cumar wuu farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka sahanka dunida
magama hurdada cila goohayo geeldhexa habeenkaligay garaamay magama hurdada cila goohayo geeldhexa habeenkaligay garaamay waxa gocaashadiiyo geelilyaday baday geyigeeniyoy kala wada degdeen waxa gocaashadiiyo geelilyaday baday geyigeeniyoy kala wada degdeen halkay gahaarta iyo ka damaanta tahay somalahay kunima geriya garoon halkay gahaarta iyo ka damaanta tahay somalahay kunima geriya garoon mar kale kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii oo fidsan ana ku bilowne kulan ayaa magaalada kismaayo uga soconaya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ahna xisbiga u d b iyo madaxda maamulka gol waa jubbaland golayaasha baarlamaanka iyo wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland kulanka ayaa ku saabsan xaaladaha siyaasadeed ee dalka midan midaynta federaalka midnimada iyo xisbiyada badan iyo qiimaha mideymada ummadda iyo tan maamulka jubbaland intaba casasho maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada kismaayo ee caasimada ku meel gaar oo ah maamulka jubbaland waxaana halkaasi kusoo dhoweeyay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee maamulka galmudug isagoona halkaasi sharara la qaadanaya madaxda ugu sarsareysa ee maamulka galmudug waa maamulka jubbaland ee dhegeystayaal barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadada ayaad dhegeysanaysa wagaag dhegeystayaal barnaamijka sahanka dunida raadiyaha cadada ayaad dhegeysanaysa qeybii hore ee barnaamijka markana magaalada muqdisho haddii aanu eegno xildhibaana daahir aadan jees oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka badbaaday qaraxa loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay wadada al mukarama ee magaalada muqdisho gaarigoo u lahaa xildhibaanka daahir aadan jees oo ayaa ku qarxay afafka hore ee hoteelka mako al mukarama xilli uu daahir aadan joos oo la sheegay inuu ku jira carwo halkaasi ku taallay oo ka tukaamaysanayay laba ruux ayaa la sheegay inuu ay saarnaayeen gaariga xildhibaanka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaala ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana ku- damiyeen gaarigii qaraxa uu ka dhacay oo gubanayay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku badan gaarida lagu xirayo waxyaabaha qarxa mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka inta badan mas-uuliyadda qaraxyadaasi ayaa sheegtay ururka al-shabaab barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadada ayaad dhegeysanaysa wagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysa barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado hay-adaha n r c ayaa waxay war ka soo saartay dadkii ku barakacay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhaca ee dhex maray soomaalida iyo oromada ka dhexa ee wadadega deegaanada ku yaala dowla deegaankaasi etoobiya oromada iyo soomaalida dalka etoobiya wadadega hay-adaha n r c waxa ay sheegtay inay toban toban boqol oo kun oo qof ay ku barakaceen dagaalada qoomiyadaha u dhexeeya oo ka dhacay dalka etoobiya dadkan ayaa u qacay u qaxay dowla deegaanka soomaalida etoobiya bish tan iyo bishii julaay hay-adaha n r c waxa ay sidoo kale sheegtay inay guud ahaan dadka ka qaxay sanadkan ugu dambeyntii dagaaladaas uu u dhexeeyo dagaaladaas u dhexeeyaan qaar ka mid a qoomiyadaha soomaalida iyo oromada dalkaasi wadadega dagaalka qoomiyadaha ka taagan xadka u dhexeeya gobolada oromada iyo soomaalida ayaa ku waxaa ku nafweeya dad ka badan laba kun waa laba boqol oo qof sida ay hadalka u dhigeen barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanaysa raadiyaha cadaada qeybii dhexe barnaamijka ayaad dhegeysaneyseen wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa magaalada muqdisho kula kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda finland oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho wasiir bayle ayaa wasiir ku-xigeenka waxa uu uga warbixiyey guulaha ay gaartay wasiir waa wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya tan iyo intii jirtay isagoona ugu mahad celiya taageerada ay dowladda finland siisa soomaaliya waxaana la kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda finland oo muqdisho soo gaaray waxaana uga warbixiyey guulaha maaliyadda ee aan gaarnay waxaana sidoo kale uga mahad celinayaa taageerada joogtada ee ay nala garab taagan tahay dowladda finland ayuu yidhi wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle weli waxaad dhegeysanaysiin barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado sahanka dunida ee raadiyaha cadaado dagaal culus ayaa al-shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug waxa uu ku dhex maray deegaano hoostaga degmada ceeb gurceel ee gobolka galgudug taas oo geysta khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ku dhowdhow magaalada gurceel ee isla gobolka galguduud waxaana uu yimid kadib markii deegaano ka tirsan gobolkan ee galguduud ay soo galeen rag ka tirsan ururka al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelboor ahna kusimaha gudoomiyaha maxamuud maxamed sheekh maxamuud oo la hadlay raadiyaha cadaada ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaas ay ku dileen afar ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana uu jiro khasaare kale sidoo kale waxa uu ka hadlay intii uu uu socday dagaalka
halkee ayuu dagaalku ka dhacay marka oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada ceelbuur haye hadde dagaalkiina alxamdulilaah nimanka nawaaidka waa la jiriyey meydkoodana waa la daadiyey ciidamada galmudugna way daba joogaan hadduu ilaahay idmo ilaahay ka xoreeyaan wadanka ay ku waayaa meeshuu dagaalku ka dhacay bal magac ahaan noo tilmaam iyo halka ay ka jirto deega eh, degmada ceelbuur degmada arbuur waxay ugu aadan tahay dhinaca baraxsinta ah waxayna u jirtaa eh, afartan iyo toddoba kilomitr camal ay u jirtaa uma dheera haye meesha dagaalku ka dhacay magaca haddaan kuu sheegana meesha waxay u dhowdahay deegaan la yidhaahda goonla goonla ayay u dhowdahay waa meel baadiye ah oo hadda magac gooniyo oo lagu sheego oo ku yidhahda magac hebel ayn lahayn laakiin goonla goonla u dhow waayahay me-
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysa barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaadis wahadaad dhegeystayaal weli waxaad kala dhegeysanaysaa barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ka jawaabay warbixin ay soo saareen guddiga maaliyadda iyo guddiga golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya taas oo idin loogu jeediyey wasaaradda maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in haatan isbeddel weyn uu ka jiro maamulka maaliyadda soomaaliya islamarkaana taasi ay keenayso in caalamka aamino dalkeena wuxuu xusay inay diyaar u yihiin inay ishortaagaan guddiga maaliyadda iyo golaha shacabka si ay uga jawaabaan wax kasta oo madmadow ku jiro waxa uu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in la la tixgeliyo hanaanka lagu horumarinayo wasaaradda maaliyadda soomaaliya wasiir beyle ayaa sheegay inay baarayaan eedeymada kaga yimid guddiga maaliyadda ee golaha shacabka soomaaliya
Eh, way way soo gaadhay un eh, qolaa ii soo dirtay Eh, waana waanan akriyay si fiicanna waan u fahmay hay-adda maalidda maaliyadda ee ee golaha shacabku waa he- waa hay-adaha ugu sarreeyada ugu sarreysa dalka weeye Eh, marka eh, korjoogteynna way nagu leeyihiin xaq bay uleeyihiin inay report soo saaraan Eh, wuxuuna nanu isle waxa waanaan lahayd arrimaha qaarkood Eh, annaga ceelka guntiisa ku jirray inaan iska waraysano oo is- isku warcelino oo eh, riboortkii ugu dambeeyey ee i m f soo saareen hay-adda adduunka lacagteeda ugu sarreysa soo saareen waxa ay leeyihiin soomaaliya halkay gaadhay waddanada qaar bay ka wanaagsan yihiin bay leeyihiin Eh, iska dhaaf meel meel hoose joogaano sidaa daraadeed ba waxaasoo lacaga loo furay dalkan oo eh, kalsooni lagu qabo budgetka dalka kalsooni lagu qabo maamulka maaliye ee dalkan marka runtii aniga waxay la tahay anigoo nin soomaaliya ah wasiirkiina ah eh, inaan inagu indhaha iska ridna maaha waxay la tahay inaan inaan is- isfalanqayno isla eegno isla lafaguro dadka soomaaliyeed u sheegno waxaanu isla ognahay oo xaq ah inaan u sheegno weeyaan
waa hagaag weli waxaad la socotiin barnaamijka sahanka dowladda qaybihi dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gelay hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay diyaarado dagaal ayaa mar kale waxa ay xalay duqaymo ka fuliyeen eh, tuulooyin hoos daga deegaanka caad ee gobolka mudug sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka deegaanka ayaa la sheegay in ay duqaymo ay ka dhacday xalay saqdii dhexe islamarkaana ay la bartilmaansadeen saldhig ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanaha ka tirsan gobolka mudug qof goobjoogayaal ayaa raadiyaha cadaada u sheegay in diyaarado dagaal ay haatan dul hehaabayaan deegaanada uu duqayntu ka fuliyeen islamarkaana cabsi badan ay ka jirto deegaanadaasi hoostaga magaalada caad shalay ayay ahayd markii diyaarado dagaal ay duqaymaa sidan oo kale ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada caad waa degmada xarar dheere ee gobolka mudug dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka sahanka dunida raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanaysiin dunida aad kala socoteen raadiyaha cadaado sidaas iyo waxaa
dadalkaysa soo maray qadiyadaygu dhiibaa